asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhawaada qodobada warkayaga duhurnimo ee warbaahinta rediyo baydhaba idiin hayso duhurnimadana dhegeystayaal kuweeda uu door karoona shir looga hadlayay amniga oo maanta lagu qabtay magaalada baydhabo xaaladda biyoyari oo ka jirta magaalada xudur ee caasimadda gobolka bokool ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo lagu wareejiyey saldhigga lagu magacaabo maryan gubaay ee gobolka shabeellaha hoose nin gowracay hooyadiis iyo walaalkiis oo al-shabaab xukun ay ku fulisay sawirka madaxweyne farmaajo oo lagu daray boorarka maalmaha xorriyadda oo su'aalo n ay ka dhalatay rag hubaysan iyo gaari ay wateen oo lagu qabtay duleedka magaalada muqdisho khilaaf saboo kala dhex galay guddoomiyaha baarlamaanka galmudug iyo madaxweyne qoorqoor weerar khasaare dhaliyey oo lagu qaaday gaadiid ay wateen ciidamada dalkaasi kenya soomaali dhaawac soomaali dhac loogu geystay magaalada nairobi wafdi ka socday dowladda sweden oo maanta gaaray magaalada baladweyne ee caasimadda gobolka hiiraana cali guudlaawe madaxweynaha hirshabeelle oo la kulmay jaaliyadda hirshabeelle ee dalkaasi turkiga akhbaaraadka dibaddana dhegeystayaal duhurnimadan qodobka ugu doorkaroon ciidamada ciirka itoobiya oo duqayn hawada ah ka geysay gobolka tigraay iyo dagaallo xoogan oo laga soo sheegayo gobolkaasi waa duhurnimo axada waa duhurnimo arbacaha dhegeystayaal taariikhduna ay ku beegan tahay saddex iyo labaatanka bisha lixaad sannadda laba kun kow iyo labaatanka dhegeystayaal haatanna u diyaargarooba warkii oo dhana shir looga hadlayay amniga deegaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa maanta lagu qabtay magaalada tan baydhabo ee caasimada kumeel gaarka ah ee koonfur galbeed soomaaliya wasiirka wasaaradda amniga gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane isxaaq cali subag ayaa maanta shir gudoomiyey shirka golaha amniga koonfur galbeed soomaaliya oo ay ka qayb galeen wasiirka arrimaha gudaha koonfur galbeed soomaaliya saraakiisha laamaha amniga qaybahooda kala duwan guddiga amniga baarlamanka koonfur galbeed soomaaliya maamulka gobolka kandeg maamulka gobolka iyo kan degmada tan baydhabo iyo saraakiilaha ka socday saaxiibada caalamka shirkan ayaa warbixina looga dhageystay qaar ka mid a saraakiisha laamaha amniga waxaana ay sheegeen in ciidanka habeen iyo maalin ay ku jiraan howlgallo lagu sugayo amniga deegaanada koonfur galbeed soomaaliya loogana hortegayo falaalka al-shabaab ay ka geysaan gobolada koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan xarunta kumeel gaarka u ah dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ee magaalatan baydhabo shirkan ayaa lagu go-aamiyey in la bilaabo howlgallo ka dhan ah al-shabaab oo laga sifeynayo goobaha ay kaga dhuumaaleysanayaan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya wasiirka wasaaradda amniga gudaha koonfur galbeed soomaaliya mudane isxaaq cali subag ayaa saraakiisha laamaha amniga koonfur galbeed soomaaliya iyo kuwa dowladda federaalk soomaaliya ee deegaanadan koonfur galbeed soomaaliya ka howlgala uga mahadceliyey dadaalkooda ku aadan xaqiijinta amniga deegaanada koonfur galbeed soomaaliya waxaana dhanka kale uu dhiirigeliyey saaxiibada soomaaliya dadaalka nafhurimada leh ee ay ku bixiyaan nabadeynta iyo horumarada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ay ku tallaabsatay isagoona hoos ka xariiqay muhiimadda ay leedahay xiriirka iyo wada shaqaynta labada ciidan iyo shacabka deegaanada koonfur galbeed soomaaliya xaalad biyo yaraan ah ayaa ka jirta magaalada xudur ee caasimadda gobolka bakool faahfaahinta warkana waxaa inoo haya waryaheena maxamed cali yunis shuuriye biyiyare ee dunwinya weliba xilliwanku jarte magaalada xudur ee gobolka bakool welibana marahayti meeli inkasarayti ceelowgii biyola ka heli jari magaaladaas iyo gebiyahaanba gureen qaar kumada madila kureeba boqolaal gaari dameere oo ka shaqaysadaayi biyoogaas weliba safaf dhari ongalna hiraabtii hora inti biyo ka helan ceelalkaas oo biyo la kahelo in haano yar taasay weliba caqabad ka nagatay nololo dadka degan magaalada xudur ee gobolkaas fuustada biyaha ee lishaalgado magaalada iyo qaali nagati welibanan aboodna fuustadaasantiyo gadan dadka qoysaska danyartee iyo dadka qaba baahiyaha gaarka qaar kumid ee dadka gaari dameerada ka shaqaysadow welibanin ku warmamana xaaladda dhabta ee ku jarta magaalada welibana codsiin dirana maamulka oo ka eedan in xaaladda magaalada ku jarta waa laku bedela tabi eelkan hata fuul eel sambuusu shansaa hobla deer gohe arada biilaanga jerta tubiyaay shanshanta kungna ka buusaayna haata biyola kuwaay rafaadayaal ilaahay subxaana wa tacaala roobka ergamneensheena bulshada reer bokol biilaamba an liidita balanbagna waa orortay may argaan oo intaata biiliimka buy gaariba may dheeraay oo magaalada bukuyar oo macnaha hata la dhaansadaayo hatama dee tubooyinka linkubuya dadkan hata masla kuway fadna ay leedan wadankaska dee fiil camala nagatay si dadkan oo la geldeera male hata si aru biininshan lakii gurawle may dheeraay ayriidna kii dhiasa hata salaada madi la tukudaaya hakan on may dheeraay saatan hata dareerna reed may dheeraay si dadkaas hata walinka kooda faday yoona boosto idoo intii aan ku banee sida eleemka qooni biilinka ka jeey faday yantay duweel ku fadaan oo bilaayar eeledanwuna ka shagaysadaani ma aragne biilaanga foolhan saamayti horan saweedanga ma aragna ya bii fadheedayan saweeda madi bii fadheedan eele ma aragne madaasa goboobayan hata naftiyo dowga surungi ma aragne dadki baadii kuka guureeno gaaljartu kuka guurti hoosleen kubahan me wal oyo ha kordhiisa may masakalan hayna biyo ayo sheenan male biyogi ma aragne hata hoba ma aragne madoobe lamasa'ala deere eel walbiyaga jaran habadkool iskala tuugsade wali tubaa ma aragne mado magaalada maaglingilihiin eeladiya ku gureen marka ilaahay marshay gobolkan fola biilaanadadan ka saamaytay tankala ma aragne magaaladan loorkii oo una dameerka ingadaani shoodimiske ya tumi shankun labaatun kunna noogadahay loorkii ma aragne siyeed boqol sagaal boqol la noogadahay ma aragne unagiine haanlay nolol haanwali idi oo una lahayniba haanlay ka maarayaani haaniyahayba ma aragne madan boosan waysangne
magaalada weliba kiyaale bohole iyo ceelal dhammaantiyo guren markilo kuraawa qaar kumida saaslamada magaalada weliba kiyaale lama ceel oo riige ceelalkaas riige weliba biyoosha la kahelo jaray korontada soolarka laakiin lamaadasay ceel guren keliya weliba la isticmaalahaye eel gacmeedyo oo biyoosha iin haanoyoona sida lanka talagale lanka helaana waanan kaa fii korno nololo dhammaan dadka ku nool magaalada xudur xudur welibay wajahaytay xaalad adag saaslamada magaalada weliba hambugtaalay dad badan oo kushalkooy deegaano badan oo ku tirsan gobolkaas oo habara kiciyeen dagaalyahano ku tirsan al-shabaab
mahadsanida maxamed cali yunis shuuriye ciidamada yuganda ee ka tirsan amisom ayaa si guul ah u xaqiijiyey ammaanka gacan ku haynta agagarka saldhigga howlgalka ee maryan gubaay oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose ee deegaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyagoona ka adkaaday al-shabaab waxayna hadda ay ku wareejiyeen gacan ku haynta deegaankaasi ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo sugi doona ammaanka aagaasi wixii hadda ka dambeeya axaddii ayay qabsoontay munaasabadda si toosa amisom ay ugu wareejinaysay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee s n a xaruntaasi oo ay qeyb ka ahayd qorshaha kala guurka soomaaliya munaasabadan ayaa waxaa ka qayb galay guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose cabdulqaadir siidi iyo guddoomiye ku-xigeenka degmada baraawe ee caasimada koonfur galbeed soomaaliya ibraahim cabdinoor ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa muddooyinkii u dambeeyey la wareegayay saldhigyada amisom horay ay gacanta ugu hayeen tan iyo erahdeetan oo muujinaysa awoodda sii kordhaysa ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo sida ay ugu filan yihiin la wareegidda dhammaan goobaha laga xureynayo al-shabaab ciidamada amisom ciidamada amisom ayaa haatan ka hor ciidamada amisom waxay hadda ay horay ay ugu sii socdaan dagaalka ka dhanka ah al-shabaab si ay gacan ay uga geysato ka xoreynta aagag kale oo gacanta ay ku hayaan al-shabaab isla markaana ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed la filayo in ay la wareegaan deegaano kale oo hor leh oo ka tirsan deegaanada soomaaliya ee ay gacanta ay ku hayaan ciidanka misom ee ka howlgala deegaanada dalka nin gowracayahoo yidhiis iyo walaalkiis ayaa al-shabaab waxay ku rideen xukun faahfaahinta warkanna waxaa inoo haya wariyaheenna maxamed bare hilowle dagaalamayaasha al-shabaab yamibagalinkii dembe shalay iyo goob fagaare oo ka taala deegaan ka tirsan gobolka hiiraan hukun dila toogasho iyo kafulyena qof la ka eeday inii horey usan dili aadiis iyo walaalshay al-shabaab yamiba dadweyne fara badan iyo niskuweelena goobta xukunka kudhiyaay oo ka taala deegaanka shaaw ee hiiraan siyo andaawadan dilka toogashada ee la kafulyaaye qofka dili aadiis oo dhalli iyo walaalshaya qofka la toogaday yamibah laka magacaabo jaray maxamed cali sow cabdi is-oon horey gooro inkadeli aadiis xaliimo cusmaan cumar oo toddobaata ilama sana jarahayti iyo walaalshay macalin maxamuud calisow cabdi al-shabaab yamiba sheegtay in falka use maxamed calisow ka goori aadiis iyo walaalshay iyo ku argagaxeen dadka deegaankiyo falkaasay kudhiy oo ka tirsan gobolka hiiraan ee bartamaha dalka soomaaliya muddooyinkii inda dambeeyey yamiba gudaha soomaaliya kabadaday falalka argagax leh waarmayba xusid mudana in al-shabaab iyo dhowr jeero xukuno diltoogasha iyo kafuliyan regjayslii falal dadka deegaanadiyo ka taliyayan ka abuuri argagax
mahadsanida maxamed bare hilowle iyadoo loo diyaargaroobayo maalmaha xuska xorriyadda dalkeena soomaaliya ayaa sawirka madaxweyne farmaajo en lagu daray boorarka maalmaha xorriyadda oo su-aalo badan ay ka dhalatay arrintaasi faahfaahinta warkanna waxaa inoo haya wariyaheenna maxamed cabdiraxmaan cali
weliba magaalada muqdisho iyo gobolada dalka ku dareeree diyaar garowga maalmaha xorriyadda ee ka astaysan xuska sanadguurada lixdan iyo koowaad markii la kuxuroobay gumaystihii ingiriiska iyo talyaaniga kun saqaalboqol iyo lixdankii magaalada muqdisho ee siwiinglan ku dareemahay diyaar garowga maalmaha xorriyadda ee labaatii lita juun iyo kowda luuliyo welibana wadooyinka magaalada muqdisho ee laku suray tabeelooyin lakamuud iyo qiimaha maalmaha xorriyadda hase haatee weliba tabeelooyinka la suuriyey ku mid ee midusuka sawirinyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo laku hoos qori lixdan iyo kow guuradii xorriyadda iyo midnimada ee kun sagaal boqol iyo lixdankii lamadkii labaatii koogta tan iyo burburkii dowladda soomaaliya dalka weliba hamaray dowladihii kumeelgaarkahay iyo tii ku dambeeytiyo ku gudubtii kumeelgaarnimada marna madhiini ini maalamaha xorriyadda madaxweyne la kaxayaysiiyo oona guddiyada abaabulka maalamuwaasaytiyo si waafaqsan sharcaga iyo muuj dareen jaceylka ee lanqaba halgemayaalkii iyo gumaysili dirarka lakamuuji jari boorarka landiyaaryow maalmaha labaatiilita juun iyo kowda luuliyo gobolada waqooyi ee labahay somalilan yamarka inka horeyti gumaystihii ingiriiska iyo xornimo ku qaadeen labaatiilita juun meelo gobolada koonfureedna iyo ku xurabeen gumaystihii talyaaniga kowda luuliyo meelasayti ooya ku dhalatay israaci gobolada waqooyi iyo koonfur
mahadsanida maxamed cabdiraxmaan cali magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa goordhaweed gaaray wafdi ay horkaciisay safiirka dowladda sweden en u fadhiya soomaaliya stephen tlander iyadoo halkaasi en lagu soo dhoweeyey garoonka diyaaradaha uwaas khaliif ee magaalada beledweyne safiirkaasi waxaa ku soo dhoweeyey xubno ka tirsan maamulka gobolkaasi iyo kan degmada magaalada beledweyne safiirka sweden ee soomaaliya ayaa kulan kula qaadan doona magaalada beledweyne madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka hirshabelle yuusuf axmed hagar dabageed iyo guddi loo xilsaaray ka warbixinta mashaariicda ka socda deegaanada maamulka hirshabelle gaar ahaan gobolka hiiraan sidoo kale guddigan ayaa safiir stephen tilander la wadaagi doona baahayaha horumarineed ee dhanka bulshada ee ka jira deegaanada hirshabelle islamarkaana guddigaasi ay warbixin ay ka dhageysan doonaan safiirka iyo xubnaha la socda intaba safiirka sweden ee soomaaliya stephen tilander ayaa kormeeri doona goobaha biyo-xireenada fatahaada webiga shabeelle ee laga dhisay duleeska magaalada beledweyne islamarkaana laga fulinayo mashaariic horumarineed sidoo kalena la qorsheynayo inuu halkaasi gaaro safiirka talyaaniga rag hubaysan iyo gaari ay wateen ayaa lagu qabtay duleedka magaalada muqdisho ee caasimada dalkeena soomaaliya faahfaahinta warkanna waxaa inoo haya wariyaheenna siciid maxamed nuur faahfaahiino dheeraad ah iyo waybaha kubahaya weerar qorshaysan iyo dagaal toos ah oo halay ku dhiih deegaanka hawe cabdi ee duleedka magaalada muqdisho ee caasimada dalka kaas oo una ku helahayna weerar shargadiysan weerarka iyo waybahlaha ku waramahaya inay qaadeen dagaalyahano ku tirsan kooxda al-shabaab oo iyo la fiirsadeen bar control oo ciidamada sida gaarka ee tababaran ee haramacad iyo kalayin meelaas sidoo kalena laka ilaaliyo dhismaha wadada iskiraasa magaalada muqdisho iyo degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose eelwareedyo laga kalsoonaado kora iyo sidoo kale weybayo sheegahayna in weerarka kudib dagaal kooban dhex mari ciidamada ammaanka iyo raggii hubaysnay kaas oo iyo ku guul sheegadan ciidamada booliska soomaaliya gaar ahaan haansada gaarka ee tababaran ee haramacad saraakiil ku tirsan booliska soomaaliya iyo weybayo sheegeen in ciidamada iyo gacanta ka dhikan sida ku mid ah raggii weerarka qaadi iyo baabuur nooh ah oo yowedan kooxdaasi gacanta laku dhiki sidoo kale saraakiisha iyo intaasi weybayo kasii dareen in baaritaan dheeraade lakahaaya ragga gacanta laha ka dhiki hanaas oo yo la wareegin hay-adaha ammaanka dowladda xaalada goobihii laka dagaalami iyo hiraabnimaadun degan weybana ku sugan ciidamada haramacad oo howlgalo amni xaqiijine ku bilaawi goobtaha dagaalka kudhi magaalada muqdisho ee caasimada dalka ayawba muddooyinkii laha dhaafih ku dhiyay falal lidi ku ah amniga hanaas oo anbadan dilal qorshaysan iyo qarahyo jeysow hasaare shalgadiysan si kastaba arrimahan yaha ka eede ilaa hadda soomaaliya iyo gudagala hayta doorashooyinka guud oo niska jara tan baarlamaanka iyo tan madaxweynaha dalka
mahadsaneda siciide maxamed nuur madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali guudlaawe xuseen ayaa magaalada istanbuul ee dalkaasi turkiga ah uga qayb galaya kulan casuumaad ah oo ganacsatada jaaliyadda magaaladaasi ay u sameeyeen madaxweynaha hirshabeelle ayaa kulankaasi waxaa ku weheliyey mudane cabdulqaadir carabow ibraahim oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya islamarkaana waxay iska xog wareyseen xaaladaha guud ee dalka gaar ahaan tan hirshabeelle madaxweynaha hirshabeelle ayaa ganacsatada soomaaliyeed ee magaalada istanbuul uga mahadceliyay casuumaadda iyo soo dhoweynta ay u sameeyeen isagoona u sheegay faa'iidada muhiimadda ay leedahay in ay maalgashadaan dalkooda si gaarana ayna la wadaagay fursadaha maalgashi iyo tan ganacsi ee ka bannaan deegaanada maamulka hirshabeelle ganacsatadaasi een kulankaasi casuumaada ah u sameeyey madaxweynaha hirshabeelle ayaa dhankooda ballan qaaday inay booqan doonaan deegaanada iyo degmooyinka hirshabeelle si ay u maalgashadaan deegaanadaasi een barwaaqada ah ee hirshabeelle khilaaf ayaa soo kala dhex galay guddoomiyaha baarlamanka maamul goboleedka hirshabeelle iyo madaxweynaha maamulka galmudug madaxweyne qoorqoor faahfaahinta warkanna waxaa inoo sii ambaqaadaya waryaheena maxamed cabdiraxmaan cali madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor iyo gudoomiyaha baarlamaanka maamulkaas doctor maxamed nuur gacal yaa iska khilaafay hanaanka xulista xildhibaanada aqalka sare ee deegaanada galmudug lahakadorooda doona madaxweyne axmed cabdi kaariye qoorqoor iyo doctor maxamed nuur gacal yaa weliba midweel buusufadaha ee hasaarowka shakhsiyaad iyo siyaasad ahaan isku dhowiin taasoo sababtay inayo iskamaruwaayaan ciidahan tartama doonta baarlamaanka galmudug silinshal saara xog hoos oo yaheli warbaahinta radio baydhabo ayaa weliba ayoo sheegahayn in gudoomiye gacal iyo xildhibaanada reer galmudug iyo iska aragto ka nagadan ini aqalka sare tartan jeyus nagada koonfuran islamarkaasaytan inin hirna cid gaar eh oo us madaxweynaha fadaha inin shakhsiyaad gaar ee lang astay siyoon kama tiran galmudug ee aqalka sare deegaanada galmudug iyo weliba ku kooyi doonay siyeed xubnood oo ku tirsan xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda soomaaliya welibana inta badan markaleedan teegana xubno ku tirsan aqalka koowaad ee muddadiis dhammaatay
mahadsanida mar kale maxamed cabdiraxmaan cali soomaali ayaa dhac loogu geystay magaalada nairobi ee caasimada dalkaasi kenya soomaalida ku nool xaafadda islii ee magaalada nairobi ayaa walaac xoogan waxay ka muujiyeen kooxo burcada oo xilliyada habeenkii ah moobeelada ka dhaca dadka ku nool xaafadaasi islii waxaana la sheegay in tuugadan ay si gaar ah ay u beegsanayaan soomaalida ku nool magaaladaasi nairobi gaar ahaan xaafadda islii oo keliya islamarkaana ay wataan tuugadaasi mootada n laba n mootada n loo yaqaano fecont iyagoona marka ay taleefonka ay ka dafaan ay la cararayaan tuugadaasi caamir oo ka mid ah soomaalida telefoonada laga dhacay ayaa sheegay in arrintan ay jirtay maalmihii lasoo dhaafay dad badan oo soomaali ahna la- eena la dhacay oo laga qaatay moobeelo iyo hanti kale waxaana uu ugu baaqay dowladda kenya in arrintan ay wax ka qabato arrintan ayaa imanaysa iyadoo maalmihii lasoo dhaafay ay kordheen falalka afduubka ah ee loo geysto soomaalida ku nool kenya gaar ahaan magaalada nairobi weerar khasaare dheliyey ayaa lagu qaaday gaadiid ay wateen ciidamada dalkaasi kenya faahfaahinta warkanna waxaa inoo haya waryaheena maxamed cabdiraxmaan hajiiro kulanyo ay la socdeen ciidamo ka tirsan militariga iyo kuwa booliska dowladda kenya ayaa lagu qaaday weerar xoogan oo ka dhacay deegaan hoostiga magaalada mandheera ee gobolka waqooyi bari ee dalkaas weerarka oo ahaa mid dabagal ah ayaa waxaa kolonyada ciidamada kenya ku qaaday xubno ka tirsan dagaalamiyaasha al-shabaab xilli ay socdaal ku mareeyeen deegaanka buuli laban ee duleedka ceelgaalow al-shabaab oo ka hadashay weerarka ayaa sheegtay in ciidanka militariga iyo kuwa booliska kenya weerarka loogu dilay askar halka kuwo kalena ay dhaawacyo soo gaareen kuwaasi oo lala cararay xarumo caafimaad sidoo kale shabaabka ayaa waxa ay intaasi ku dareen in weerarka lagu gubay gaari nooc hamuul ah oo u rarnaa ciidamada oo ku socdaalayay wadada deegaanka buulalaban ee duleedka ceelgaalow ee magaalada mandheera dowladda kenya ayaa weli aan ka hadlin weerarkii dhacay waxaana al-shabaab ay dhowr jeer sidan oo kale weerar isugu jira qaraxyo mid toos ah ku qaadeen ciidanka kenya ee saldhigo ay leeyihiin kuwaasi oo qaarkood geystay khasaaro kala duwan
mahadsanid ah maxamed cabdiraxmaan hajiiro halkaa warkaasi aada kala socotaana dhegeystayaal waa warbaahinta rediyo baydhaba ee magaalada tanbeydhabo ciidamada cirka ee etoobiya ayaa duqeyn hawada ah waxay ka geysteen gobolka tigraay ee dalkaasi etoobiya tiro dad ah ayaa ku dhintay duqeyn hawada ah halka kuwo kalena ay ku dhaawacmeen taasoo ka dhacday tuulada lagu magacaabo togogo oo u jirto shan iyo labaatan kilomitir magaalada meqele ee dalkaasi etoobiya duqeyntan ayaa waxaa geysay ciidamada cirka ee dowladda etoobiya afhayeenka ciidamada etoobiya ayaa sheegay in diyaaradaasi dagaalka ah ay bartilmaameedsanaysay een dagaalyahano halkaasi een ku dhuumaalaysanayay dhakhaatiirta cisbitalka lagu magacaabo aider ayaa u sheegay b b c da qeybteeda tigreega in toddoba qof uu oo kusoo dhaawacmay duqeyntaasi lagu daweynayo cisbitaalkaasi dadka deegaanka ayaa sheegay in gawaarida ah lagu qaado dadka dhaawaca loo diiday in dadkii ku dhaawacmay duqeyntaasi inay ula cararaan goob caafimaad dagaal culus ayaa ka qarxiyay deegaano badan oo ku yaala gobolka waqooyiga dalka etoobiya ku yaala ee tigraay waxaana een dagaalkaasi u dhexeeyey ciidamada fallaagada ah iyo kuwa dowladda een sida wararku ay sheegayaan xoogaga fagaal- een fallaagada tigraay ee t b l f ayaa sheegay in gacanta ay ku dhigeen tiro magaalo ah oo halkaasi een dad goobjoogyaal ah ay u sheegeen in ay arkeen dagaalyahanada oo roondo magaalooyinkaasi een ka sameynayay militariga etoobiya ayaa sheeganaya in meeshaasi ay ka saareen een dagaalyahanadaasi waxayna ku tilmaameen een wararkaasi in ay yihiin kuwo een been abuura dagaalkan ayaa ah kii ugu ugu cuslaa tan iyo bishii noofembar mar kadib markii dowladda etoobiya ay ku dhawaaqday inay ka guuleysatay oo ay ku guuleysatay dagaalka gobolka tigraay islamarkaana ay si weyn u jebisay jabhadda t b l f kumanaan qof ayaa lagu dilay malaayiin kalena waa lagu barakiciyey dagaalkaasi oo bilowday ku dhowaad n sideed bilood ka hor warkii duhurnimo oo aad kala socoteen dhegeystayaal radio baydhaba duhurnimadan halkan ayaan kusoo hmeerayaa warka waxaa idiin soo saaray saaxiibkii maxamed cali yuunus suuriye anigoo ah cabdirashiid ismaaciil abu karanteeno ayaa idinla socodsiinayay dhanka farsamada iyo isku dabriidka saaxiibkay farsabiqaan ibraahim aadan dhuubow tani kulantadaba dhegeystayaal sidaas iyo nabadgelyo cid allaale ciddii warka iyaga uu dhaafeena dhegeystayaal waxay dib inooga heli karaan barta internetka aynu ku leenahay e w w dot radio baydhaba dot net iyo barta facebooka ee radio baydhaba